Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Maamulka Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ka furay shirka falanqeynta qoondada miisaaniyadda caruurta ee maamulkaasi. Shirka ayaa looga hadlayay xuquuqda caruurta sida caafimaadka, waxbarashada iyo baahiyaha aasaasiga ee caruurta. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Maamulka Somalilan Sacad Cali Shire ayaa ka waramaya ujeedka shirka.
Kulankan aynu sugnayna maanta waxaa weeye sidii bajetka looga maalgelin lahaa caruurteeda marka waxaa igu soo dhacday shan su-aalood markii aan akhriyey cinwaanka shantaas su-aalood waxaa weeye maadaama laga hadlayo caruur yaa caruura waa maxay halka qofka la odhanayo waad caruur ka baxday amba weli caruur baatay haddana waxaa weeye cilmi baadhisaan sameeyey waxaa soo baxday caam ahaan wax halaaliya wixii siddeed iyo toban jir ka yar waxaa la yidhahdaa waa caruur wixii siddeed iyo toban ka weynaa way qaan gaadheen dad waaweyn bay noqdeen su-aashadan markaa waxaa weeye waa maxay tirada caruurta somalilan guud ahaan dadkeena imsa caruura daraasad la sameeyey labadii kun iyo afar iyo tobankii waxaa soo baxday median ageka marka la taxo da-da ka dhexe ka ugu dhexe jooga waxa weeye waa toddobiyo toban waxaa kaloo soo baxday boqolkiiba lix iyo afartan inay ka yaryihiin shan iyo toban boqolkiiba shan iyo toddobaatan inay ka yaryihiin soddon taa micnaheedu waxa weeye dadkeena boqolkiiba konton waa caruur tira ahaan waa ilaa laba milyan iyo badh ilaa laba milyan iyo badh baa caruura dadkeena qaar ka mida madaxdii iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay shirka ayaa sheegay in caruurta ay helaan waxyaabaha ay u baahan yihiin
ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wajacalal maahi kulli shayin hayo marka laga hadlayo daryeel bulsho qaybo kala duwan bay sooayaa soo gelaysaa caafimaad bay soo gelaysaa biyay soo gelaysaa waxbarashay soo gelaysaa amni bay soo gelaysaa marka maadaama tobik aan maanta meesha ku haynaa uu yahay daryeelkii bulshada
stakeholderska iyo daryeesha kala duwan ee arrintana khusaysay in laisugu yimaado laga wada hadlo si istraatiijiya hadday tahay wasaaradda maaliyadda wasaaradda ambiyaha wasaaradda caafimaadka golaha wakiilada oo ah hay-adda dhinaca baarlamaanka u qaabilsan arrimaha miisaaniyadda awoodaha golaha shirkan ayaa door ka qaadan doona in caruurta ay helaan xaquuqda sida caafimaadka iyo waxbarashada